بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل جني كتابكي أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى أه casharkaana waxa uu noqonayaa casharka toddobaatan iyo shan su-aasha lixdanaad ayaynu ku sharaxaynaa su-aasha waxa uu yiri shiikhu raximahu llahu tacaala maa mithaalu sifaati addaati min assunna wuxuu ka soo baxay su-aashii ka horreysay oo konton iyo sagaal waxaan kusoo sharaxnay tusaalayaashii aayadaha qur-aanka oo sifaadka daatiga ah uu qeyb inooga soo qaaday halkan marka waa tii oo kale ayay daba socotaa maa mithaalu sifaati daati min assunna leannahu kitaabka iyo sunnaha ayaa mar walba asal ah oo waxa weye laga qaadanayaa wax walba wuxuu ku keenay axaadiid badan marka insha allah laba cashar baan u qeybinaynaa xadiidka koowaad waxa uu yiri shiikhu jawaabta ka qowlihi sala allahu caleyh waali wasalam baa daliilu ah oo laga qaadanayaa sifaadka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam xijaabuhu nuur ilaahay markuu ka hadlayay xijaabuhu nuurun waxa weye xijaabkiisu waa nuur low kashafahu la axraqat subaxaatu wajhihi mantahaa ilayhi basaruhu min khalqihi xadiidkani waa xadiid dheer buu ahaa intan waa ka dheeraa mowdicu shaahidku ka soo qaatay shiikhu imaamu muslim baa werinaya waa min xadiidi abi muusa alashcari radia allahu canhu dhammaystirkiisuna wuxuu ahaa inuu yiri abu muusa waxa weeye qaama fiinaa rasuulu llahi sal ly slam bikhamsi kalimaat shan kalimadood ayuu nebigu noogu khudbeeyey maalin markaasuu waxa uu yidhi ina allaha laa yanaamu walaa yanbaqii lahu an yanaam ina allaha alle laa yanaamu ma seexdo walaa yanbaqii lahu an yanaam inuu seexdana uma habboona inuu seexdana uma habboona yakhfidu wa yarfacu waxa weeye yakhfidu lqisda wa yarfacuhu allah subxaana wa tacaala maamul iyo tadbiir buu ku jiraa waxa weeye marka hurdo iyo waxaas agtiisa ma taalo waana tuu allah iska nafiyey laa taakhuduhu sinatun walaa nowm hurdo iska daaya xataa lulma ma qabato yurfacu ilayhi camalu lleyl qabla camali nahaar wa camalu nahaar qabla camali leyl hameenkii wixii la sameeyo intaan maalinta camalkeedii la gaarin ayaa loo koryeelaa maalintii wixii la sameeyana intaan camalka hameenkii la gaarin baa loo koryeelaa markaasuu kabacdi waxa uu yiri intaa markuu sheegay ayuu waxa uu yiri xijaabuhu nuur xijaabkiisu waa nuur low kashafahu la axraqat subaxaatu wajhi mantahaa ilayhi basaru min khalqihi xijaabuhu nuurun xijaabkiisu waa nuur wuxuu yidhahdaa imaamu nawowi raximahullah aslu lxijaab assitru walmancu xijaab asalkiisa waxaa la yidhaahdaa waa daaha iyo wixii wax celiya oo wax lagu ama derbi ama daah ama wixii wax lagu asturo ayaa la yidhahdaa maaragtay xijaab marka macnaha waxaa loo jeedaa inaga waxa ilaahay naga qarin ilaahay waa inoo jeedaa oo inagu waxa weeye uu ina arkayaa inaguna ma arkayno marka maanicaas inoo dhexeeya oo aynu inaga arkaynin oo isagu ina arkayo ayaa xijaabka laga wadaa oo inoo dhexeeya oo waxa weye inaga mancinaya inaynu inagu aragno oo ilaahay saa inoo abuuray marka waana nuur oo waxa weeye nuur weeye oo sida axaadiidta nebiga axaadiid kale ay tilmaantay caddaynaysa markii nebiga la weydiiyey hal ra'ayta rabbaka aminkii leetu israa walmicraaj qaala nuurun anna araah waaba nuur baa ka sokeeye see baan u arkaa marka wuxuu nuurkan ayuu leeyahay marka xijaabuhu nuurun low kashafahu hadduu nuurkaa faydo oo waxa weye nuurkaas inaga mancinaya haddii waxa weeye uu iska faydo la axraqat waxay gubi lahayd subaxaatu wajhihi waxa weeye nuurka iyo ifka subaxaadku waxa way yidhahdeen sida imaamu nawowi iyo ku sharaxayaan waxa la yidhi subaxaatu wajhi wuxuu leeyahy imaamu nawowi qaala saaxibu alcayni walharawiyu washuraaxu alxadiid min almuxadithiina wallugawiyiin subaxaatu lwajhi waxaa laga wadaa bay dheheen ay nuuru wajhihi wejigiisa nuurka ka soo baxaya bahaa'uhu wa jalaa'uhu ayaa laga wadaa macnaha nuur ayaa kasoo baxaya wejigiisa ka sokeeya oo waxa wejigiisa kasoo baxaya nuurkaas ayaa wuxuu gubi lahaa mantahaa ilayhi basaruhu min khalqihi inta araggiisu gaadho hadda khalqigoo dhanna araggiisu waa gaaraya marka waxaa laga wadaa wax hari lahaa ma jiraan oo khalqiga oo dhan waa guban lahaayeen waayo ilaahay adduunkan uguma talagelin dadku adduunka intay joogaan ilaahay inay arkaan oo wejigiisa arkaan uma dulqaadan karaan waa ti nebiyullaahi muuse calayhi salaam uu weydiistay oo uu yidhi rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraanii ma arkaysid adduunyada iguma arkaysid wey walaakin indur ila aljabali buurtaa eeg baa layidhi fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii buurtaas eeg baa la yidhi iyadaan istusaya isku faydayaa oo xijaabkayga waxa weeye iyada ayaa khalqiyga ka mida kaana weyn kaana adag hadday adkaysato waad i arki falamaa tajalaa rabahu liljabali jacalahu daka wakhara muusa saciqa falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk idan inta adduunka la joogo allah lama arki karo nuurkiisana looma dulqaadan karo laakiin aakhira marka la tago oo khalqigan ilaahay uu bedelo dadka mu'miniinta ilaahay wuxuu u abuurayaa haddana awood buu siinayaa ay ku arki karaan ilaahay ha nagu irsaaqo aragtida ilaahay marka halkaa xadiidkaas waxaa laga qaadanayaa waxa weeye sifatu lwajhi wa sifatu nuur waxa weeye iyo xijaabkii kulli ayaa halkaa laga qaadanayaa marka sifatu lwajhi wejigiisii iyo nuurka ka baxaya waa sifaatu daat wa waa sifaatu daat ayaa halkaas ayaa tusaalaha laga soo qaadanayaa xadiidkana waa saxiix imaamu muslim ayaa warinaya alxadiidu thaani xadiidka labaad oo uu keenay shiikhu waxa weeye qowluhu yamiinu llahi mal-a gacan midigta ilaahay waa buuxdaa mal-aa ay macnaha way buuxdaa weeye mala-a shay wuu buuxsamay waa yamiinu llahi mal-a laa takiiduhaa nafaqatu nafaqatun ma nusqaaminayso nafaqa uu bixiyey saxaa-un waa shubmaysaa saxaagu waxa weeye waxa shubmaya oo waxa weye dee iska socda oo aan xadad lahayn alleyla waannahaar macnaa hameen iyo maalin ilaahay irsaaqaduu bixinaya oo waxa weye intaa dadkiibuu irsaaqaya xayawaankiibuu irsaaqaya wax walba deeqdiisaa saa u socota ha oo waxa weeye aan joogsanaynin ha saxaa-un ay macnaha waa wax shumaya wey alleyla waannahaar yakhfidu waxa weeye yakhfidu wa yarfacu waxana waxana kor buu u qaadaa waxna hoos buu u dhigaa oo cidduu doonana allah hoos buu u dhigaya waxa weye cidduu waxa weye maaragtay doona kor buu u qaadaya waxaa ka horreysay ara'aytum low ra'aytum maa anfaqa mundu khalaqa asamaawaati waalardi ka warrama wixii ilaahay uu bixiyey ilaa maalintii uu abuuray samada iyo dhulka iyo koomkan waa abuuray fa inahu lam yaqid maa fii qalbihi maa fii yadihi waxa weeye gacantiisa wixii ku jiray lam yaqid wax ka nusqaamay madhe oo waxa waxba kama nusqaamin oo sidiibuu u bixinaya allahu akbar markaasuu kabacdina wuxuu yidhi wa carshuhu cala almaa carshigiisana biyuhu ka sarreeya oo carshiga ilaahay dee bad buu ka sarreeya xadiis badan baa tilmaantay in waxa weeye toddobada sama marka la dhaafo in la gelayo waxa weeye bad ay kasii sarreyso baddaasina toddobada samo innaga hadda samadan saynu u aragnoo kale ay ku tahay markaasuu carshiga ilaahay ka sarreeyaa warabu fowqa alcarshi carshigaasuuna ilaahay ka sarreeyaa axaadiis ayaa saxiixa ayaa kusoo aroortay Mhm. markaasuu waxa uu yidhi nabigu haddana calayhi salaatu wasalaam waxa weye markuu midigtiisa u sheegay wa biyadihi lukhraa gacantiisa kale axaadiid kalaa caddaysay marka oo odhanaysa wa kiltaa yadayhi yamiin ilaahay labadiisa gacmoodba waa midig wa oo nusqaan ma leh oo inaga bidixdeenu nusqaan bay leedahay laakiin ilaahay waa ka nasahan yahay nusqaan wa kiltaa yadayhi yamiin ayaa soo aroortay marka wa biyadihi lukhraa alfaydu aw ilqabdu alfayd marka la yidhaahdo waxa weeye waa cadaa alcadaa walixsaan waxa uu bixinayo ayaa waxa weeye uu saa dadki u siinayaa oo dadka asxaan u samaynayaa iyo xayawaankii iyo wax walba makhluuqaada ayuu irsaaqayaa aw ilqabdu ama qabasho qabashadaasaa marka laba tafsiir ku jiraan qaadi ciyaad sida imaam nawowi kasoo guurinayo waxa uu leeyahay waa riwaaduhu say u badan yihiin waxaana laga wadaa almowtu geerida laakiin culummada qaar baa waxay leeyihiin sida riwaadaha qaarkood tilmaamayaan alqabdu waxa ay eh, almiisaan miisaanka ayaa lagu fasirayaa ee almowt ma aha marka labada tafsiirba culummada way maraan xadiidkaas marka waxaa werinaya eh, imaamu lbukhaari iyo imaamu muslim ayaa werinaya waa min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu maxaa marka ku sugan labadii gacmood ilaahay baa lagu sheegay waxa weeye yamiinullahi mal-a haddana waxaa la yidhi wa biyadihi lukhraa waa aayaddii oo kale bal yadaahu mabsuudataani ayay la macno tahay labadii gacmood oo ilaahay baa lagu sheegay iyo maamulka iyo tadbiirka iyo deeqsinimada sida ilaahay uu wax u bixinaayo ayaa laga qaadanaya alxadiidu thalith xadiidka saddexaad waxa uu yidhi eh, qowluhu sala allahu calayh waali wasalam fainahu laa yakhfaa calaykum faina eh, faina allaha laysa biacwar ilaahay acwar maaha oo ma ila'a xadiidkan isaguna waa ka dheeraa intaan waxa weeye waa min xadiidi ibni cumar waxa weeye oo bukhaari iyo muslim iyo warinayaan waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa dadka u khudbeeyey oo waxa weeye dadkii waxau ilaahay buu ammaanay xamid allaha wa athnaa calayh kabacdi buu markaa dadkii u khudbeeyey dajaal wadakara dajaal dajaal buu sheegay oo dajaal ayuu ka sheekeeyey markaasuu waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waan idinkaga digayaa inii andurkumuuhu waan idinkaga digayaa wamaa min nebiyin nebi ma jiro ilaahay soo diray ilaa waqad andara qowmahu qownkiisa wuu uga digay laqad andarahu nuuxun nuux baa ka digay aniguna maantaan idinkaga digayaa laakiin waxaan idin odhanayaa qowl baan idiin sheegayaa lam yaqulhu nebiyun qad uuna nebi loo waxyoonin oo aan nebi iga horreeyey ummaddiisa u sheegin taclamuuna waxaad ku garanaysaan inahu acwar il buu la yahay wa ana allaha laysa biacwar ilaahayna ma ila'a calaamadaasaad ku garanaysaan oo kala saaraysa wax walba dajaal waa macruuf waxa weeye waa ninka aakhiru zamaan ka soo bixi doona oo masiixu dajaal la yidhaahdo oo la imaan doona mucjisaadka oo ummadda lagu fidnaynayo oo rabbinimada sheeganaya laakiin il buu la yahay oo waxa weeye waa acwar ilaahayna ma aha mid ila wa ashaara nabiy sal slam biyadihi gacantiisu ku isha ilaa caynihi ishiisa ayuu ishaaray waxa weeye marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa sifatul cayn inay tahay allah indhihiisa ayaa laga qaadanayaa oo waxa weye waa sifatu dhat marka wuxuu nebigu u tilmaamayaa allah inuu indhaleeyahay oo cayn waxaana weeye aayadihii qur-aankaana waynu ku soo marnay walitusnaca calaa cayni ay macnaha araggayga iyo in- ee, anoo ku arkaya inaad waxa weeye saa u socotid oo ku kortid marka calaa kulli xaal axaadiitu waxay tilmaamaysaa sifaatu dhat marka insha allahu tabaaraka watacaala ma dheeraynayno waxa weeye oo sharaxa inuu inagu dheeraado ma rabno marka insha allah qeybta dambe ayaynu sii wadaynaa halka ayaan ku joojinaynaa casharkan walxamdu lilah rabbi alcaalamiin